إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhawaad sideed askari oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu dilay dagaal saaka ka dhacay duleedka degmada qansax dheere ee gobolka bay kuwa oo hubna laga furtay in ku dhow shan iyo labaatan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka turkiguna u tababaray ayaa dhimashada dhaawac waxa ay ku noqdeen qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho dowladda federaalka ah ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa ku goodisay in ay meel marinayso xeerka qowmuluudka markas cusub oo haweenku ay wax ku bartaanna ayaa waxaa laga furay xaafadda biyooley ee degmada saakow ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar toosa iyo qaraxyo ay la beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada la shaqeeya ee ku sugan gobolada shabeellaha hoose bay jubbada hoose iyo banaadir hay-ad sheegatay inay u doodo xaquuqda aadanaha oo hoos tagta waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa waxay soo bandhigtay cadeymo muujinaya tacdiye ay ka mid yihiin dilalka dhaca iyo kufsiga ay geestaan ciidamada dowladda federaalka ah shacabka dalka ukrein ayaa waxay wajahayaan mugdi iyo qabow aada u daran inta oo qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ku dhawaad sideed askari oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay dagaal saaka ka dhacay duleedka degmada qansax dheere ee gobolka bay kuwaas oo hubna laga furtay toddoba askari oo ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed ayaa la xaqiijiyey in dagaalka lagu dilay waxaana dilkaa geystay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo dagaalla dhex maray askarta la dilay ee toddobada ahaa ayaa waxaa la furtay dhammaan qoryihii ay wateen oo ah toddoba qori oo nooca akaha loo yaqaan ah dagaalka ayaa laba mar dhacay waxaana la jebiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwa oo aakirkii cagaha wax ka dayay waana midda keentay in meydadka saaxiibadood ay ka tagaan islamarkaasina hubkii ay wateen uu gacan galo qansax dheere iyo duleedadeeda marar kala duwan ayaa sidaan oo kale waxa uga dhacay dagaalo lagu jebiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwa oo hubna looga furtay in ku dhow shan iyo labaatan askari oo turkigu uu u tababaray dowladda federaalka ah ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warka iyo warar kale waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi ciidamo badan ayaa ku leeday gaari weyn oo nooca askarta qaada ah way la socdeen ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu qarxiyo duleedka magaalada muqdisho deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin qarax kula beegsadeen kolonyo gaadiid ah way la socdeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan qaybta loogu yeero gorgor waxa qaraxaasi uu si gaara u haleelay gaari weyn oo nooca ciidamada qaada ah waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare xoogan ilaa iyo hadda inta la hubo waxaa ku dhimatay sagaal askari oo ka mid ahaa ciidamada loogu yaro gorgor afar iyo toban kalena way ku dhaawacmeen gaarigii qaraxa lala egtay isna waa uu burburay ciidamada u tababaray turkiga ayaa midadkooda iyo dhaawacyadooda waxaa goobta laga guriyay muddo iyadoona goobta ay soo gaareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dhanka kale gobolada banaadir jubbooyinka shabeellaha hoose iyo baaya waxaa habeenkii xalay ka dhacay weerar kala duwanna way fuliyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab haddaan ku bilowno banaadir ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho waxa ay xalay weerar qaraxa la beegsadeen xarunta waaxda barwaaqo ee agaarka isgoyska furayaasha ee degmada wardhiigley burbur xoogan ayaa gaaray xarunta jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal toosa ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ee kenya ay kaga sugan yihiin deegaanka husingow shabeellaha hoosena waxaa dagaal toosa lagu qaaday xerada ciidamada shisheeye ee yuganda iyo askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada janaale ugu dambeynna baay waxaa weerar toos ah lagu qaaday xerada ciidamada etoobiya ee kusoo duulay gobolka baay ay kaga sugan yihiin deegaanka awdille ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale xeradaas waxaa kula sugan ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee hoostaga cabdicasiis lafta gareen dhammaan saldhigyadii xalay la weeraray khasaare ayaa laga soo sheegayaa walow aan tafaasiil intaas dhaafsiisan helin dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa waxay ku goodisay in ay meel marinayso xeerka qowmuluudka maxamed ciise ayaa warkan inoo haya sacdiyo yaasiin oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ku hanjabtay inay ansixinayso xeerka jinsiga ee xalaaleenaya ficilada qoomuluudka dhowr jeer oo hore la horkeenay baarlamaanka dowladda federaalk iyo kuwa somalilan siyaasiyiin badan ayaa horey u sheegay in dowladdu qorshaysay in la abuuro kooxo kufsada haweenka si iyadoo kufsiga loogu marmarsiyoonayo loo ansixiyo xeerkan oo dowladda norway loogu soo qaatay lacago aad u badan sacdiyo ayaa sheegtay kufsiga oo soo badanaya dartiis inay dalbanayso in la ansixiyo xeerkan maalmo ka horna warbaahinta ayaa tebisay askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka duleedka muqdisho ku kufsaday haweeney barakacyaasha ka mid ah oo dhashay sagaal carruur ah waxay weerartay culimmada iyo dadka dibadjoogga ah ee ka hadla xeerarkan kuna tilmaamay inuu yahay gaalnimo dadka qurbajoogga ah ee kasoo horjeeda xeerkan ayay ugu goondisay inay baasaboorada weyn doonaan marka ay sacdiyo hadlaysay waxaa aad u sacbatumayey xildhibaanada oo markii hore diidanaa xeerkan balse hadda u muuqday kuwa la afgartay
laga bilaabo maanta waa u taagannahay waana u taagnaan doonaa ilaa aan ansixino ninka intuu soo istaaga xildhibaanka ah ama ninka sharci yaqaanka ah oo dhahaya gabar ha la kufsado ha soo baxo markaa markaasaa idinka qaylo laydinka baahanya haddii aa leedihiin xataa fiiri naagaha guriga ha joogan war annagaa guriga joogan oo daallay oo katujira ah oo dhabarkiina joog habeen u sheegaysid war hoy diinta lagu gafan gambanaya ha la iska daayo wallaahi haddii la iska day iyo bilaahi iyo talaahi diinta nimanka ka baxaya nimankay noqonayaan haweeneydan oo muddo aad u dheer qurbaha ku nooleed islamarkaana wadata afkaarta reer galbeedka ayaa iyadoo caraysan sheegtay inay isaga tegi doonto muqdisho haddii ay markan ku fashilanto ansixinta xeerka jinsiga ee xalaaleynaya sinida iyo qoomuluudka sidoo kale iyadoo cod dheer ku hadlaysa ayaa waxay sheegtay inaysan ceyb ahayn in gaalada loo dhowaado adeer inay gaalada loo dhowaado maxaa u diidaysaan maxaa u diidaysaan aniga aayadda qur-aanka ahayd haddii aydan igu ilaalinayn gaalaa loo dhawaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartuna idinka idin haysataa ninka norway fadhiya iyo ninka ingiriiska jooga iyo midka jooga kanada oo intuu qol soo baxeeyay hebelkii soo hadlaba rabo inuu annaga nacaburiyo baasaboorada xunxunka oo haysataan aa laydinka qaadaya wallaahi wallaahi baydaan iiga soo hanjabayn banaanka adoo safaaradda xuntoo baasaboor ku siisay axam muqdisho ku dhex taalo ilaahay ma ka baqaysaan sharciga gaalada isla aadinaa adeer inay gaalada loo dhawaado maxaa u diidaysaa xeerka jinsiga waxaa dhaqaale badan ku bixisay dowladda norway xilligii uu ra-iisul wasaaraha ahaa xasan cali khayre oo haysta dhalashada waddankaas waxaana ay ujeedkoodu ahayd in ummadda soomaaliyeed laga dhigo ummad cawaan ah oo sidooda oo kale u nool madaxda dowladda federaalka ayaa aaminsan haddii la ansixiyo xeerkan ay taageero badan ka helayaan dowladaha reer galbeedka markas cusub oo haweenku wax ku bara doonaan ayaa waxaa laga furay xaafadda biyooley ee degmada saakow maxamed mudey axmed abu muslim ayaa warkan inoo faahfaahinaya munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada saakow taas oo furitaan u ahayd markaska cusub oo loogu magac daray xafsa bintu cumar markaskan u gaar ah haweenka ayaa waxaa xafladii lagu furayey kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira culmowdiin waxgaradka iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay malaaqbiyey oo sheegay in markii hore haweenka inta badan waxba aanu la bara jirin haddase dhanka waxbarashada ay ugu horeeyaan dumarka
markaskan maanta aan joogno xafsa bintu cumar waa markas loo dhisay xaafadan biyooley gabdhaha joogo waxaa loo dhisay inay wax ku bartaan waxaa soo marnay wakti ay gabdhaha waxbarasho aan la geynaynin maanta waxaan joognaa maanta raggii iyo gabdhaha waxbarashada xaqiiqdii waxaa badan gabdhaha sidoo kale waxaa ka hadlay sheekh cabdirasaaq maxamed cali oo sidoo kale ka mid ah guddigii loo xilsaaray dhismaha markaska kun afar boqol afartan iyo afar bay ahayd maalinkaas taariikhdu markii sul-ummu caaisha ayaa la isku jamciyey iyagaa shilinkii bilaabay sagaal boqol oo dollar bay halka ka soo noqotay laba boqol iyo lixdan dollarna haddana gabdhaha markiiska ayaa iska sii aruuriyey maca daalika markaa kun iyo haddii ilahay kuu rabay waxay noqotay kun iyo boqol iyo lixdan lacagtaas laba jimco ayaan laba masaajid haddana u kala istaagnay jimco waxaan helay boqol sagaashan iyo sideed jimco kalena boqol iyo lixdan saddex boqol iyo konton buu ragguna nugu darsaday waa tacaawunkii wey meeshaas waxaa badan laakiin gabdhaha warbixinta sheekha cabdirasaaq kadib waxaa kaloo munaasabada kelimad ka soo jeediyey macalin sahal oo ku hadlayey magaca waalidiinta markaskan oo hadda xaafidda aan good yeelnanin kafuri khaasatan eedahan dhawaayan jasaakum allahu khayr alan awalan way baan kama hadnagaane allah jala jalaaluh allihina waafajiyey oo maartaa hana deersiyey iyadoo markaas la furaayo booran iyo habaahilayliin dheelaan allihan waafajiya mahadin sugnaa munaasabada xiritaanka waxaa soo gabagabeeyey mudiirka markaska xafsa bintu cumar oo ka hadashay ujeedka loo furay markaskan cusub ujeedka laga leeyahayna markas waxaa weeyaan in laga soo saaro dad oo ilaahay dartiisa u baranaya diinka ay kadibna noqdaan ducaad gabdhaha muslimaadka ayaan u furnay gabdhahaas waxaan allo ka rajaynaynaa insha allah inay gabdho ducaad ay noqdaan anakana aan ka soo saarna ayaan rajaynaynaa insha allah degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa sidoo kale ku yaala maraakiis ay wax ku bartaan dumarka kuwaas oo marar badan soo saaray haween daaciyaad ah hay-ad sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha oo hoos tagta waxaa loogu yeeray qaramada midoobey ayaa soo bandhigtay cadeymo muujinaya tacadiyo ay ka mid yihiin dilalka iyo kufsiga ay geystaan ciidamada dowladda federaalka ah maxamed amiin ayaa warkan inoo haya hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxa loogu yeero arrimaha xuquuqul insaanka ayaa warbixin ay soo saartay si qoto dheer kaga warbixisay falalka isugu jira kufsiga iyo tacadiyaadka ay ku kacaan ciidanka dowladda federaalk ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed warbixinta oo soo bandhigaysa tacadiyaad ka dhan ah shacabka ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka dowladda federaalk iyo ciidanka militariga ay mas-uul ka yihiin falal tiro badan oo isugu jira kufsi iyo jirdil ka dhacay magaalooyinka ay ka arrimiyaan kadib baaritaano iyo tirakoob ay sameeyeen xubno ka tirsan hay-addan kufsiga haweenka oo ka mid ah falalka ay diiwaangeliyeen guddiga ka socday hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ayay ku soo bandhigeen inay geystaan ciidanka dowladda federaalka iyadoo sheegtay in intaasi ay usii dheer tahay jirtilka ka dhanka ah haweenka iyo falalka fooshaxun ee ay kula kacaan waxay sidoo kale guddigan hay-adda sirdoonka dowladda federaalka iyo ciidanka militariga ku eedeysay dilalka bareerka ah ee loo geysanayo dadka shacabka ah iyadoo magaalada muqdisho ay tahay halka ugu badan ee ay dilalka bareerka ah ka geystaan askarta dowladda federaalka arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo waayadii dambe ay sii xoogaysanayaan dilalka kufsiga iyo tacadiyaadka kale ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ee ay geysanayaan ciidanka dowladda federaalka halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan shacabka dalka ukrain ayaa waxay wajahayaan mugdi iyo qabow aad u daran ukrain ayaa waxay soo celisay qayb ka mid ah tamarta ama korontada hase yeeshee weli koronto la-aan ayaa waxa ay haysataa malaayiin ruux oo wajahaya mugdi iyo qabow aad u daran ciidanka ruushka iyo duqeymo dhanka cirka ah waxay ku burburiyeen warshadaha korontada madaxweynaha dalka ukrain valadimir selenski ayaa waxa uu booriyey dadka reer kiyefe in ay korontada beeqaamiyaan oo aysan wax weliba u adeegsan waaba haddii koronto ay helaane wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey selenski in siddeed milyan oo ruux ay weli koronto la-aan yihiin madaxda gobolada ugu daran ee ay saameeyeen koronto la-aantu ayaa dadka waxay ugu baaqeen in ay dalka ka baxaan si aysan ugu dhiman gaajo iyo qabow maadaama lagaaray bay leeyihiin xilligii barafka oo qabow badan uu soo wajahan yahay qabowga hadda ukrain ka jira ayaa waxa uu gaaray darajada u hooseysa ee eber khubarada dhanka militarigu waxay tilmaamayaan in ruushku duqeymo saa-ida uu la beegsaday quwadda tamarta amaba korontada ee dalka ukrain intii uu socday dagaalkii ruushka uu ku qaaday ukrain warka wareegaysaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageynta